أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah hay-ad reer galbeed ah oo warbixin ka soo saartay dilalka kufsiga iyo tacadiyadaha foosha xun ee maleeshiyaadka maamulada riddada soomaaliya ay u geystaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah haddaba maxay warbixintu ka tidhi sida ay mujaahidiinta u ilaaliyaan dhiigga shacabka qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa maleeshiyaadka gurgurta oo maanta u dhintay dhaawacyo horay u soo gaaray maamulka gaalada u adeega ee puntland oo markii ugu horaysa sheegay in uu yahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaad maqli doontaan munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka oo lagu qabtay magaalada tiyeglow ee wilaayada bokool iyo abaalmarino kala duwan oo la guddoonsiiyey haddaba waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa munaasabaddaasi iyo qaabkii ay u dhacday qodobadaasi wixii kale ee soo kordha ayaad faafreebka ku maqli doontaan qaar ka mid a wariyaasheenna ayaana barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka
يوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu caawa ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hay-adda reer galbeed ah ayaa warbixin ay soo saartay kaga hadashay dilalka kufsiga iyo tacadiyadaha foosha xun ee maleeshiyaadka maamulada riddada ah ee ka jira soomaaliya ay u geystaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyadoo sidoo kale warbixintu ay ka hadashay sida ay mujaahidiintu u ilaaliyaan dhiigga shacabka muslimiinta ah haddaba warbixintan waxaa inoo haya cismaan axmed warbixin sanadlaha oo maalmo ka hor ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa lagu faahfaahiyey falal isugu jira dilil iyo tacadiyo ah dufool xun oo sanadkii laba kun afar iyo labaatankii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo ay geysteen maamulada riddada ee ka jira dalka soomaaliya xadgudubyo culus oo ay ka mid yihiin dilil aan loo aaba yeelin ciqaabyo isugu jira jirdil iyo falal naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadanimada iyo tacadiyo tirabeel ah ayay shacabka soomaaliyeed ka dhaxleen kooxda riddada soomaaliya sida lagu sheegay mayaan ka soo baxay dowladda maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka washington waxa uu shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurtay ay khaarijiyeen ugu yaraan toddobaatan iyo laba qof oo rayid ah intii u dhexaysay bilihii koowaad ilaa iyo sagaalaad ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in sanadkan gudihiisa gaar ahaan bishii sideedaad in maamulka gaala raaca ee isugu yeeray puntland uu xukun dil ah ku fuliyey afar wiil oo yaryar oo aan weli qaangaarin kuwaasoo lagu eedeeyey waxa ay ku sheegeen dembiyo la xidhiira argagixisanimo sida ay wasaaraddu ka xaqiijisay sargaal ka tirsan urur gaaleedka qaramada midoobay dowladda silibiyadda ah ee maraykanka waxaa kale oo ay shaacisay in maleeshiyaad taabacsan maamulka riddada ee villa soomaaliya ay si bareer ah u dileen ugu yaraan lixdan iyo lix qof oo rayid ah sida ay xaqiijisay hay-ad maraykan ah oo ka shaqaysa arrimaha baaritaanada maamulka kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in dadka rayidka ay si amarlaan iyo sharci darra isaga xirxirto iyadoo mararka qaarna dadkaasi maxaabiisahan uga hayso guryo qarsoodi ah oo dadka lagu jirdilo ka hor inta aan si rasmi ah dacwad loogu soo oogin shakhsiyaadka dhaleeceynta u jeediya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada puntland iyo kismaayo ayay warbixintu xustay in ay la kulmaan falal aargudasho ah gaar ahaan marka ay soo bandhigaan musuq maasuqa xargaha goostay iyo fashilka amni ee maamuladaasi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee mareykanka ayaa si cad loogu qeexay in maamulada riddada ee ka jira soomaaliya ay si aan sharci ahayn u xirxiraan oo ay u xanimeen dad aadu fara badan iyagoo ku eedeynayo inay taageersan yihiin mujaahidiinta al-shabaab maamuladani waxa ay si joogtaha u adeegsadeen eedeemo la xidhiira al-shabaab si ay ugu marmarsiyoodaan xarigga sharci darrada ah ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ay dowladda kaafiradda ee maraykanka soo saartay talaadadii lasoo dhaafay lix qof oo magacyadooda lagu xusay bayaanka ayay wasaaradda khaarijiga ah ee maraykanku sheegtay in sifo sharci darro ah sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee loogu yeero niso ay xabsiga ugu taxaabeen iyagoo wax dacwadda aan lagu soo oogin kuwaas oo warbaahintu ogaatay ayay tiri wasaaraddu in ay yihiin dhallinyaro dhammaantood ka soo jeeda somalilan ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta ee loosoo wakiishay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa iyagana waxa ay geystaan falal aadu foolxun oo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed sida lagu xaqiijiyey warbixinta uu maraykanku soo saaray dilal aad looga argagaxay oo ciidamada kufaartu ay si ulakaca ula beegsadeen dadka rayidka ah ayaa ka dhacay deegaanada ay saldhigyada ku leeyihiin ee gudaha soomaaliya sida ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ka soo xigatay hay-ad ay ku sheegtay in ay ku shaqo leedahay arrimaha baaritaanada warbixintu waxay xustay in mid ka mid ah kiisaskaasi isugu jira dilalka iyo dhaawaca sida arxandarrada ah loogu xasuuqay shacabka soomaaliyeed ay si bareer ah u fuliyeen ciidamada ka socda midooda afrika gaar ahaan muddadii ay ku shaqaynayeen magacii hore ee atmis sidoo kale maleeshiyaadka maamulka riddada ee isugu yeeray somalilan ayuu maraykanku sheegay in awood xaddaaf ay u adeegsadeen dad rayad ah oo bannaanbaxayay islamarkaana si bareer ah ay u khaarijiyeen dhowr qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay bayaanka maraykanka waxaa kale oo lagu xusay in maamulka riddada ee somalilan uu mamnuucay faafinta wararka loo arko in ay yihiin kuwa carqaladeyn kara maamulkaasi iyadoo dad badan oo deegaanka ah loo xirxiray qoraallo ay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ku eedeynayeen hay-adaha maamulkaasi iyo musuq maasuqa baahsan ee ragaadiyey maraykanka waxaa kale oo uu daboolka ka qaaday in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay kufsadaan haweenka iyo carruurta ku nool xereeyaha barakacayaasha islamarkaana ay gabdhaha yaryar iyo guud ahaanba dumarka falal dhaqan xumaha ay kula kacaan iyagoo qasbaya sidoo kale warbixintu waxa ay bannaan ka soo dhigtay falal isugu jira kufsi iyo dhaqamo kale oo aad u foolxun oo ay geystaan maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya maxamed kaafi abuukar sidoo kalena loo yaqaano maxamed sheekh abuukar ahna kabtan ka tirsan ashaadala dirirka ayaa shaqada loogu ceeriyey falalkaasi dhaqan xumada ah sida wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa kale oo shaaca ka qaaday in jawaasiista maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay xarig sharci darraha kula kaceen mid ka mid a wariyaasha maxalliga ah kaas oo daabacay maqaal ka hadlaya baaritaan uu ku sameeyey ceel xawaalwadareed ay u adeegsadeen maleeshiyaadka riddada isku soo badaduuba falalkani arxandarrada ah ee isugu jira dilalka iyo tacadiyada foosha xun ee kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaadala dirarku ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa aad ula yaaban kufaartii caalam ee maamuladani uu soo wakiishay soomaaliya aad ayuu u mahadsan yahay cismaan axmed dhuubow ayuu kaasi ahaa القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta oo qodobo dhowr ah aan ku soo gudbin doono waxaa soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askar ka tirsanaa maleeshiyada gurgurte oo maanta u dhintay dhaawacyo horey usoo gaaray waxaa maanta baraha bulshada qabsaday sawirada iyo magacyada ilaa laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyada riddada kuwaasi oo u dhintay dhaawacyo kasoo gaaray howlgallo qorshaysan oo ay ciidanka mujaahidiintu ka fuliyeen magaalooyin ay ka mid tahay baydhaba murtadka koowaad ee u dhintay dhaawaca kasoo gaaray howlgallada ciidan ee mujaahidiinta waxaa lagu magacaabi jiray maxamed aadan cali oo ku magac dheeraa wardi kaasi oo maanta ku halaagsamay muqdisho sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyo madaxda maamulka ridada koonfur galbeed geerida murtadkan waxaa ka hadlay murtad cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxa maamulka shaadaladirarka koonfur galbeed wuxuu bartiisa facebook ku xaqiijiyey in uu wardi maanta ku halaagsamay muqdisho sidaan ogaanay murtadkan ayaa ka mid ahaa shan askari oo ku dhaawacmay qarax habeen sabti ah oo taariikhdu ku beegnayd tobankii muxaram ee lasoo dhaafay ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba wuxuuna si gaar ah uga tirsanaa saddex askari oo ay dhaawacyo aad u daran ka soo gaareen qaraxaasi askarigan ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshiyaadka waxay ugu yeeraan asluubta riddada sida ay xaqiijiyeen asxaabtiisa iyo eheladiisa murtadka labaad ee u dhintay dhaawaca soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay murtad maxamed abshir bare maanta ayuu ku dhintay magaalada muqdisho sida ay baraha bulshada ku faafiyeen eheladiisa waxaa loo badinayaa in murtadkan labaad uu ka mid ahaa maleeshiyo riddada ka tirsan oo ku dhaawacmay qarax culus oo maalmo ka hor ka dhacay muqdisho oo lagu beegsaday gaari ciidan oo ay wateen murtadiinta halkaas oo ay ku dhaawacmeen lix askari oo murtadiin ah waxaan markana soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka puntland oo markii ugu horreysay sheegay in uu yahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale maamulka isku magacaabay puntland ayaa markii ugu horreysay sheegay in uu yahay dal sida uu sheegay siciid deni oo ah madaxweynaha puntland siciid deni oo ka hadlayey maleeshiyaad cusub oo ka mid ah puntland ayaa ka dhawaajiyey in puntland lagu soo qaaday weerar lagu burburinayo dagaalkaas oo uu ula jeedo midka xukuumadda muqdisho dalka puntland iyo deegaanadiisu difaac adag bay u baahan yihiin weeraro kala duwan baa dhinacyo kala duwan kaga socda ayuu yidhi deni hadalkan ayaa la mid ah kii ay somalilan sheeganaysay muddo soddon sano ka badan iyada oo aan weli helin aqoonsi taariikh ahaan maamulka puntland waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii dhowaan ayaa wasiirka gudaha ee puntland uu sheegay in ay doonayaan hanaan konfederaal ah taasi oo la mid ah in dalal kala madax bannaan wadaagi karaan waxyaabo guud waxaan markana soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka itoobiya ka dhisatay soomaali galbeed oo xabsiga loo taxaabay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee uu hogaamiyo mustafa cagjar ayaa habeen saq dhexe ah gurigiisa oo ku yaal magaalada jigjiga ugu daatay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkaasi ninka lagu magacaabo cabdulaahi itoobiya kadib markii ay guriga derbiyada uga boodeen waxay ku jebiyeen albaabada iyagoo jirdil u geystay kadibna ku tuuray gaari ay wateen xabsi ku yaala jigjiga ayuuna ilaa iyo hadda inta la ogyahay ku jiraa sida uu sheegay wiil uu dhalay oo la hadlay warbaahinta aabbo xaaladiisu waa xaalad aada u liidata waa xun jibdil badan oo ay u geysteen awgii iyo muxuu ahaa dhaawacyo soo gaadhay sidoo kale maanta markii muxuu ahaye booqashada ay noqotaan damacna inaan raadsano oo meeshuu ku jiro aan raadino waan weynay waan ku rafaatay sidii qof god lagu riday oo kale ayay u qariyeen goor oo fiid u dhow ayaan muxuu ahaa booqashadii naloo fasaxay waxna la jiidjiitaba gobolkay geeyeen xaaladiisu qof la jir dilay oo maxbuusa oo aad ay u liidato fisicaali oo aad u liito oo muxuu ahaa dhaawacyadii soo gaadhay iyo iskugu tagii iyo jiidjiidashadii ay ka muuqatoon buu ahaa wax dhaawacya oo dushiisa ka muuqday ma jiran laakiin jirdil jug ah oo u qarsoon baa jirtay oo uu ka cabanayay xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa faysal waynagaynta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
ثروة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا
waa tahay dhegaystayaal markanna bokool munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada tafsiirka qur'aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bokool iyadoo munaasabaddaasina ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan xasan cabdiraxmaan oo munaasabaddaasi ka qayb galay ayaa nala socodsiinaya qaabkii ay halkaasi wax uga dhaceen bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka waxaan ku sugannahay masaajidka abubakar usidiiq ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkan waxaa caawa ka dhacaysa xaflad ballaaran oo runtii ku saabsan gabagabada cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka oo muddo sanad iyo saddex bilood ah ka socda masaajidkan oo arday badan ay ku taxnaayeen run ahaantii wuxuu ahaa darsi aada u qiimo badan oo ay ka faa-iideysanayeen dhallinyarada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa darsigan tafsiirka qur-aanka kariimka halkan ka akhrinayay sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool oo runtii juhdi fara badan oo ballaaran geliyey inuu soo saaro jeel ku takhasusay qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa intaba marxalado kala duwan ayuu soo maray ugu dambeyn allah fadligii wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo qabanqaabisay xaflad loogu talagalay in lagu weyneeyo lagu sharfo qur-aanka kariimka maadaama uu yahay qur-aanka kariimka ee culuumta midka ugu sharafta badan run ahaantii waxaa kasoo qaybgalay xafladan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ee golaha nuqabada wilaayada culuumo iyo ardaydii ka faa'iidaysatay muddadaas cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ee ka soconaya masaajidkan abubakar usidiiq ee degmada tieglo ugu horeyn mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka hadlay munaasabadda isaga oo runtii faahfaahin ka bixiyey ee fadliga dheeraadka ah ee ku jira barashada qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa intaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية markin kuritman isdirdaarmaanana allah subxaanahu wa tacaala obsidiisiyaan inisdirdaarmaanan fii kulli makaanin wa fii kulli zamaanin goob walbo la roogo iyo xillo kastoo la roogo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku obsanaan aan isdirdaarmaanan qur-aanka ikhwa maybu waa kalaamullaahi caza wajal ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamshayu sharafiyo wanaag ku sheekoyowsheenan taasbabanka falan qur-aanka mayba ha orooray fadliilo oo eedii eedan weynan badanbaba ha oroori ku sheekoyowshay nololna majaarta qur-aanka laantiis baaqa ahaadowna majaarta qur-aanka laantiis saas daraadde ikhwaa maynaynin kubaahanyaaha wakhtigan badanaaba inaynu gelinaan kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala barishadiisii haddii nagata akhriisintiis ama haddii nagata macanaashi anunu juhdi iyo dadaal eedii eedan dheerka biinaan idinku baahanye nabuu sala allahu calayh wasalam amayba ka tilmaamay qur-aanka barishadiisii khayriye oo eedii eed aan weynaan badanbaba ka tilmaamay nabuu may baray sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah mayba sinka khayr badana sinka sharaf badana sinka karamo badana ha lan qur-aankun kaan ee baradaayo haddana dadna sii baraw kaasa sinka sharaf badan ama sinka qiimi badan sinka karamo badana nabigari sala allahu calayhi wasalam qur-aanka may bahaday ikhwa nuur allah subxaanahu wa tacaala odoominshay oo mu'miniintae haandijiyu dadka mu'miniinteena may bahaadeen aha nuurkaasay haano oo aftiinsadaayaan babahaadeen nawmere sala allahu calayhi wasalam hadiid abidarin buriyaw indirdaarang naba allow ya abidarin eri nawmere sala allahu calayhi wasalam markin kuurayta ilaahay ubsidiis yakindirdaarameewa nabageed haddana su'aalaka nagay naba allow hadan insiyaadihi wal inkidareer nabagu may beray sala allahu calayhi wasalam calayka bitilaawati alqur'aan فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء mayba laazimaasi uka dadaalaseha qur'aanka akhriisintiis laazimeer meer welbana ka dadaal wakhti far badan iyo juhdi badanna geli may weelayn qur'aanka say akhriisintiis adasaasan badayaasa arada dhahadiya nuura kinki'iyi yaa nabagari sala allahu calayhi wasalam ee kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a culummada wilaayadda islaamiga ee bakool oo kelimad qayimah oo aad u qiimo badan halkan ka jeediyey waxaa sidoo kale halkan ka hadlay munaasabadda sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ah shiiqa tafsiirka qur-aanka kariimka muddada sanadka iyo saddexda bilood halkan ka akhrinayay isagoo faahfaahin ka bixiyey marxaladihii uu soo maray darsiga tafsiirka qur-aanka kariimka waxa uu sidoo kale shiiqa sheegay in saddex ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka muddadii uu socday ay yihiin arday runtii aad iyo aad u fahmay tafsiirka qur-aanka kariimka waxa uu shiiqa sheegay in ardaydan ay yihiin arday masaajidda wax ka akhrin karo goobaha waxbarashada wax ka akhrin karo islamarkaana darrisi karo oo akhrin karo cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka waa kan sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo arrimahaas iyo kuwo kaleba ka hadlaya بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله سبحانه وتعالى يمهدنا ونين سورة قليل تفسير القرآن كان إن رمضة إله سبحانه سبحانه وتعالى tafsiirkan tafsiirkii shanaad wey oo magaalada laka akhriyo walka faa'iidaystay dad badan baa ka faa'iidaystay arday badan marka ilaah subxaana wa tacaala yaa ka mahadsan oo nin suurtageliyey yaan ka mahadayaan marka may laha ardayda tafsiirka ka faa'iidaysatay oona dhabar adeegano insabareen ilaahi subxaana wa tacaala ka canfac waliyo bardeen cilmiga markii nacafo culummada ka tilmaamayaan ilmo oo koo reebow muxaramaadka shahawaadka iyo shubahaadka koo difcow kaasa mee ladhay ilmu naafic ilaahay nacafonka weela ardaytan haddaha dhammaystay gaar ahaan arday markaa eedan sabar badan eedan dulqaad badan haayaan oo eedan akhlaaq wanaagsan akhlaaqdu eedan fayl aad baan ka najahay inaan ka faa'iideen may lahaa marka tafsiirkaasay ijaaso in qabtaan akhriyi kortaa gaar ahaan oo markaas de qof baba tilmaame inay kitaabka akhriyi koraan daraasii koraan ummaddo in fasiro koraan ummaddo in sheego koraan ardayga leeraw maalin ugaas iyo ardayga leeraw maalin nuurow iyo ardayga leeraw maxamed isaaq ha maxamed isaaq markaas diidaas qof maybaa leyna miisiyi goone ee leyin tafsiirka akhriyi koraan ummado an fasiri koraan marka akhriyi koraan lana baaraka allahu fiikum aada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ee saddexdan arday ee sheekha uu sheegay in ay yihiin arday shahaado sharaf la siiyey islamarkaana cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ay akhrin karaan oo masaajidda iyo goobaha waxbarashadaba ay ka akhrin karaan ayaa si gaara loo casuumay oo loo maamuusay waxaana la siiyey abaalmarin qaali ah oo uu bixiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool mid ka mid a mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaana ku dhawaaqay hadiyadan qaaliga ah ee la siiyey ardaydan saddexda ah ee shiiqa uu carabaabay inay akhrin karaan tafsiirka qur-aanka kariimka بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بالسنة إلى يوم الدين وبعد كل شيخ ما شاقي سيدقف أو سأري سديد أسقف تفسير آخر قرآن hormugoyne iltizaameen may aaminsanaahra inni akhriyo koraan waana injaazee saas maaha insha allahu tacaala sideedaas qof maktabka maanka talagalay inuu is abaalmariy mayna ka abaalmariyay lankasta iyo kumada kitaabka lahata la akhriyay sharaxji oo ibnu kaiir ah insha allahu tacaala lankasta iyo kumada sideedaas qof sheekha magdhow tafsiiru ibnu kaiir yaa insha allahu tacaala laka abaalmariya may dheeri aha macalinka leeraw macalin nuurow may xoogaa masii'a wadaday madrasadatis madrasat cumaan maayne ibni cafaan dhalinyaradiis dhammaantiyo kooyeya dhalinyarada dugsiga dhakadaas oo muraahibiinta ah dhammaantiyo kooyeya kolley usi sababan haay macnaha usiha agaas maayahe tafsiirka dhagansanooye haay ciyaalayo marka maadaama iyoona kitaabkan walbadan hansabareen iyo maalinka ha garab buuhiyaayeen insha allahu tacaala may kala linka daray markin usiga dheeri ah beese oo konton dollar ah oo jaa'isaha insha allahu tacaala antaas ku koobay wabillahi towfiiq
munaasabadii ayaan weli ku guda jirnaa waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool waxayna iyaga bulshada qeybaheeda kala duwan ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan waxbarashada kala duwan ee ka socota masaajidka iyo masaajida kale ee ku yaala degmada tiyeglow iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool ikhwa alxamdu lilah ilaahi tabaaraka wa tacaala mahriyaan mahad runta ilaahi subxaana wa tacaala ona oon galladaysanin galladaysaday oo nimcatul islaam waliimaan eh oo caafimaadkan iyo istiqraarka nabadgelina sida alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala nimco tiidiyo muuqato tiidiyo qarsamo ilaahay kama hadiyaan umamay kala mahadiyaane walaayada islaamiga bakool iyo muxaafadada degmada tiyeeglow ikhwa ee runtii qur'aankan kan ee culumahan ka sarreeya wa geelka ilaahi subxaana wa tacaala mayna siyay dad oo unaga dhalna yaryar oo runtii geeka waleexyaalaha diinkan ilaahay anfudud shu'uuntun adduunya anbaran ma ilaahayna si ay yihiin runtii walaayaadka islaamka oo cirdigii sharafka ummadda ilaaliyaas beeyid beey islaamka dhigti ikhwa marka insha allah runtii dadka waayelada nagaday oo handhoo ku cawarahay inay dadaaleen oo dhegansidaankii oo kiyaada qaado wala geeka diyaara kan amay marka war nogada mar lamaad mar saddexaad may kanaga hadii balaagay hadii kuriyay oo nogada diinta ilaahay baraneen islaamkan an gargaareen waan an gargaareen laki diinka hadii barada mugdi usun ka jarna way boodaagay wala lahaansoo in ilaahay kitaab sheeyay ولا لهان سو سنة عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إني أي ولا لهان سو علمي شرف أمة المسلمين تأني أي يا أذهب هوب أذهب الولا رقاس إلى على كلنا الله هي مركا ويبن دفاعي ديار النهضة إلى الله كتاب شيء دفاع وسأولي بإخلاص لما أرجعه وسأولي بنك السحن أرجعه لكن من ملا إلهي ميك أبوذو كتاب كان سنة برنان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabadda gabagabadeeda ka hadlay ayaa kelimad qayim ah oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey goobta isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey sheekha cashirkan tafsiirka kariimka akhrinayay ee juhdiga iyo wakhtiga farada badan geliyey kelimad dhinacyo badan taabanaysa ayuu waaliga goobta ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا وآخرا ما ينمه النغاني الله سبحانه وتعالى نعم فربضان الله كوابا كرنا الله سبحانه وتعالى نسي أنما النغانا نعم تاس أو انكوينت الإسلام والإيمان iyo nicmada qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala hanin dejiyey qur-aankaasoo nasii ee helsheynani waali allah as ang mahadnagaan bacdallaahi subxaanahu wa tacaala mayba ang mahadnagay sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan degmadan tiyerlow sheekha mudariska ee wilaayada aan kagaa bilsan bulshada inmay wahaan diintiyo bara aan gaa bilsanaay wayba lanaa doorka iyo waajibkaada ka saarnaay guduti ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka kinka kaba ee kolley daraaso wakhti dheer ha socotee lahawadi sida hadda sheekh cusub ka warbiyaay tafsiir doorar badan ha dhammaadan doorkun haddaan ka dambeeyana ku mid ah marka insha allahu tacaala may ballana jazaaka allahu khayra jazaa iyo culuum kale oo shareecada shishal duwan oo luuqo leh oo fiqi leh aqiido leh walbadan aan akhriyaay jazaaka allahu khayra jazaa islaamku meeli adku ku eedanayti mayba kalana insha allahu tacaala ilaahay ka barakaya miisaankan ilaahay kaynka kaba doorka ka oo wiin insha allahu tacaala eediyeeda aan bogaadiyaana jazaaka allahu khayran ka kalana juhdigeena sii lamalaab insha allahu tacaala may kaloon mahadnagay dalabatul cilmigii oo may wahaa intaas injil bihirnaayeen muddo haddas la sheegay hal sano iyo saddex bilood may wahaa tafsiirkaas baradaayeen way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa inta ku faa'iidaysatay dhegaysadaasi intii arday toos ahaaytay kitaabka ka teenaaytay intii kheerku ku faa'iidaysadaasay dhegaysiga iyo istimaaciga yoonka kaalmayaayaan way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay subxaana wa tacaala miisaankan xasanaadkaas inka kabyalana walaalayaal mahadcelin kadib doogheeda waa isku gebagabaasnyaa tafsiirka qur-aanka kariimka iyo la akhriyaay waana ashrafu alculuum waay culumta culuum alqur'aan aan ka sharaf badan culuum alxadiisa hakiigda kadib le culuumta kala koyaas maadaama kalaamullaahi la bardaay la daraaseeyaay meelo la ka akhriyawna beytullaahi hayti hadde masiigoona awaley barako badan iyo kheer badan iyo meelaha ka degaasi sida xadiidka rasuulka sala allahu alay wasalam wabtusiyaw fii saxiixi muslim majtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illaahi yatluuna kitaaba allahi wayatadaarasuunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الجزاء ولا لي المرك ما يبلنا قرآنكم وقيمها بضن خير أرقم ككل سنير خير الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بولي وناقيو هاي كجرة الله نندجي يا مهلا ilaahay nima belaya maa faradnaa fi lkitaabi min shayin qur-aankan walkuma qongmale horumarkan haka jara adduunya aakharaba usilkaliibane usi dadka hogaamee jidka saxda e lanki usu qabsado aakhari adduunyo badbaade siraadulmustaqiimka ilaahay sheegawna may wahaa qur-aanka awaamirtiisa iyo nawaahidiis lama hogaansamo sida ogsantiin walaalayaal ilaahay may baniin sheegayha saddex shay ama saddex qola in jaran adduunyada saddex wad iyo jarto ilaahay laka caabudow sadala sheegadaw hal wad iyo sax e lama wadana baadilu ilaahay mayba kuu kumay baadila kuu kumi ilaahayna mayba ka jamciyey sidiidaas waddaba ka sheegay suurat alfaatixa ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim waa hal wad waay ilaahayow niihanuuni markii la tugudaa mayna leeshanta salaada ilaahayow niihanuuni jidka toosan oo saxda eh jinaado aan socdo aad raalle ka adta siraada aladiina ancamta calayhimna ah dadka adag nicmoyd oo nicmada adag siidi jidshona ah haane waanaas ilaahay aayad kale ka fasri may waa min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa haan kan ilaahay laku dalbadaw ilaahay in dadkahanuuni lagu weydiisadaw waa siraadulmustaqiimka eh kaasu maanaa waana dariiqu alcilmi waalcamali in cilmiga la barada waana laka camal farow waa dariiqu alambiyaa'i waay dariiqu saalixiina waay dariiqu shuhadaa'i waay dariiqu awliyaa illaahi waay waddada kale maybuu ahaa dariiq oo ka saabsan cilmo la baradaa waana lanka camal falaan ki hadaayi may haay oo dariiqa faylaay islaamnimadaay cilmo la baradaa waana laka dhagamo mayne kanna may wahaa cilmo la baradaa laakiin lanka dhagamaan waa ilaahay markuus leey waay hayri almaqduubi calayhim haani adan arootay in dheraftii jidso ilaahu ninkaa nuuniday waay ilaahay laku magangala waa alyahuudu waay nabaga ilaahaya fasri almaqduubu calayhim hum lyahuud nabaga ilaahaya sheegay yoomay waa cilmi leeyin wala gordaayaan laakiin maka camal falayaan jidka saddexaad may buu ah cilmi la'aan ilaahay la caabudo jahli in ilaahay laka caabudo dariiqa nasaarada waay kaasna wala daalliina kan ilaahay leeyin haan adu ilaahay waada baadiyoytay oo baadiyooween jahli adakii caabudaayaan cilmigiiba ku jeedsadeen jidso ilaahay ninkaa nuuniyey sali leeyimaanaa ilaahay laku magangala lama waddan ilaahay laku magangala jidko haliinka waa markuu sax eh yaa jidka oo saxda eh waa hal walaalayaal marka weliba bani aadan ee adduunyadan koonsha rooga ama adduunyadan korjo rooga sidiidaasna ay shalbaayaan ku kala afaraad maaba jarob mayni hadaba markuun oo waajibni ah dariiq oo saxda eh dariiqii ambiyada laha ku deeri eh inuna qaadanag maa kaasa waajibni ah wadaadkii oo shaaficiga ahaaye kitaabka la arajar zubad ibnu raslaan markii isku hadalahay lamadaas qadiyadood ma eray wa kullu man bikayri cilmin yacmalu acmaaluhu marduudatun laa tuqbalu lankasti cilmi la'aan aqoon la'aan ilaahay caabudaaw cibaadadiis mal aqbala walha kanaga wejiga lagaga dhowaa wejiga lanka dhawaa ilaahay walba maku fadaw aye lanka cilmaga baraday cilmagan ka camal falaan marku isku hadlahay maari فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوطن لانك علم بردي علم شيء عمل فلانا قال صنمك عابد قهر انت لن أضع من أصل أضع به علمك مركوم ما ينبهني بردو يكدغ موقع ما يبال هرير تجيبلو حديث نتيني ورسين ما نغان بعد الله سبحانه وتعالى وناك بدن أجر خير بدن أجر در هذا هاي كمانا ما يلو فراي ما أتكي لارجري ها تاج الوقار الفراي حفلة سكوب جوغ هاين أفرتن أرضي الكفري haddana mayba aan roogna arday hagalan jibiday may waha tafsiirkii hadha maaysan hafadlani ku hay may ku tusiyaase shacairta ilaahay oo lumuujiyo dalika waman yucadim shacaair allaahi fainaa min taqwa alquluub kitaabka ilaahay shacairta guwiin islaamkiya ku mudayay gabagabadii munaasabadda ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay tafsiirka qur-aanka kariimka qaala tacaala ilaahay may baray fakhalafa mayba bedelay min bacdihim dadkii faylahay bacdisho mayba bedelay oo kooyay khalfun haanohun yo kooyan adaacuu dayaceenna oo halaayan asalaata salaadya halaayan oo wakhtiya kudibdhikeen waattabacuu raheen ashahwaati shahwaadkiisii naftiyo falaasii raheen ilaahay meeray fasawfa yalqowna mar damba gala doonangar ilaahay hayan hay meelaray waadakyaal jahannama waadagaasa gala doonaan yeer ilaahay ilaa man taaba lanki nagdi maahane oo allan nagdi maahane oo wa aamana rumeeyey wa camila suubiyey soolixan camalan soolixan camal wanaagsan suubiyey haanas maahane ilaahay meeray fa ulaa'ika haanasay yadkhuluuna galaayan aljannata jinniya galaayan walaa yudlamuuna may ku nugsaameyow min ujuurihim ajaryaalshoysho shay-an shayna may ku nugsaameyow jannaati cadnin negaashidii jinaadihi ee galayaan allatii jinaadaso wacada araxmaanu allaha rahmaanka ballanqaaday cibaadahu waddoominjay bilghaybi haalka sugnaaday allaha rahmaanka innahu ilaahay kaana wacduhu ballanqaadsiimay baaday ma'tiyan kii kooya wahaada qaala tacaala ilaahay mabare qad samica allaahu xaqiiqa ilaahay dhegi qowla alatii tii hadalsha tujaadiluka nabiowkii kala doodasi fii zawjiha fii sha'ni zawjiha hartishashenishankii kala doodasi ee ilaahay dheegi waay watashtakii sheegdaasoo ila allah ilaahay intikaan aan sheegdaas wallaahu ilaahayna yasmacu kidheega waay taxaawurakumaa doodin isnagnagaasaan kidheega waay ina allaha ilaahay samiicu allih walkas dhigay basiirun araga waay aladiina dulkii yudaahiruuna dihaarayan minkum isinsiinkumada min nisaa'ihim bilaantiyoona dihaarayan aadee oo lumada ta arayan maa hunna mahaane dhali balaantiyooda ummahatum axyaalsho mahaana balaantiyooge in ummahatum maa ummahaatum axyaalshanu mahaana ila laa-ii balaanti maahane waladanahum yo dhaleen wa innahum yo nimantaasaanase la yaquuluuna ka qooleen munkaran munkaro min alqowli qoole ka qooleen iwa zuran dembe wa ina allaha ilaahayna la cafuwun allihi cafin badan way hafuurun dhaafo badan waaladiina duulki yudaahiruuna dihaarehan min nisaa'ihim balaantiyo uma markaas kadib yacuuduuna kanagadaayaan limaa qaaluu waliyokoqooleen kanagadaayaan fataxriiru raqabatin facalayhim qorsho may bahaadee leere taxriiru raqabatin qoorhuroosha qorshahaadee leere min qabli an yatamaasa anio an taabana kahor ballantastaas ah daalikum tiintaase tuucduuna lisiinku wacdee bihi maaga wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna walaa isinsuu biasan khabiirun allih hoos ogwaay wallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم الله أعلم بمراده ذلك كاس الكتاب كتاب إلى ريب شك فيه دتس ماهان هدى أي هاد كيهن يوى للمتقين دتك متقين كيهن يوى وهم متقين الذين هانواي يؤمنون رميان بالغيب غيب رميان واي ويقيمون الصلاة شنت صلاة توسيا واي ومما كي والكمت رزقناهم أنكر زبن ينفقون والكبيا واي والذين هان ويؤمنون رمينا بما أنزل إليك ولهذا الله دج محمد هان رمي واي وما أنزل إلا دج من قبلك خرط إلا دج عن رمي واي وبالآخرة آخر هم يؤمنون هان يبين واي أولئك حانس على هدى هنون كرشي هذه من رب رب الشيء شكواي وأولئك كواسيهم almuflixuuna haandi wanahaan aswaad
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الإسلام سيري وشفيعيا وفخرا